toddobaadidii lasoo dhaafay dowladda maraykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda afrika ah saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne jo biden ayaa sheegay in washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonnida afrika gaar ahaan colaadaha ka oogan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ethoobiya soomaaliya iyo suudaan kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha afrika molifi ayaa sheegtay in maamulka biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda waddamada dariska ah ee kongo iyo ruwanda molifi waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac la samaynay waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogto ah oo u dhexeeyey saraakiil sarsare oo maraykanka ah iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday kigali iyo kinshasa oo ku jiray madaxweynaha kongo shisekeri iyo madaxweynaha ruwanda bawl kigame madaxweynaha kongo felix shisekeri ayaa ku eedeeyey madaxweynaha ruwanda bawl kigame inuu taageero maleeshiyada m ee dagaalka kula jirta milatariga kongo m waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga kongo molifi oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tegay ayaa sidoo kale ka hadashay in adis ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha angola jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kenya iyo zambiya waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo ruwanda waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha kongo felix shisekedi madaxweynaha angola lorenco iyo madaxweynaha kenya william ruto iyo madaxweyne heshileemaha zambiya si ay gacan uga geystaan in xiisadda la qaboojiyo michael hamer waa ergeyga gaarka ah ee maraykanka arrimaha geeska afrika u qaabilsan waxa uu sheegay in xukuumadda washington ay si weyn uga walaxsan tahay colaadaha ka oogan suudaan ethoobiya iyo soomaaliya
waxaan u malaynayaa inaanay su-aal ka taagnayn in maraykanka uu diiradda saarayo sidii uu gacan uga geysa lahaa dhibaatada ka taagan geeska afrika oo dhan waxaan rabnaa in aan isku howlno dhammaynta colaadaha sidoo kalena ay dadka afrika ee ku nool geeska afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan michael hamer ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyey wadaxaajoodyo ay madaxda afrika kula yeesheen intii u socday shirkii midooda afrika ee adis ababa kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka maraykanka iyo afrika waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in maraykanka uusan keligiis noqon ee uu afrika la kaashado dadaaladiisa
dadaalkeennu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen afrika booqashadii aan ku tagnay adis ababa ee aan kaga qayb galnay shirmadaxeedkii midooda afrika fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha afrika molifi ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo michael hamer ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee arrimaha geeska afrika ku tageen magaalada muqdisho waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay soomaaliya ka baxaan ciidamada midooda afrika moole waxay tidhi innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda soomaaliya waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada waxaadna aragteen bay tidhi sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu maraykanku ku bixinayo dhismaha shan xero oo aan u dhisayno guutada danab ee soomaaliya waxaa kaloo ujeedkeennu ahaa in caalamku uusan cidlayn soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka molifi ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan soomaaliya ethoobiya taasoo ka dhalatay heshiiskii is-afgarad ee ay bilowgii bishii janawari ee sanadkan ay gaareen ethoobiya iyo somalilan mole waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne xasan sheekh maxamuud si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaan dhinacyada ku buurinay in xiisadda la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamidda madax bannaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya arrinta la xiriirta rabitaanka ethoobiya ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh waxaa habboon in lagu xaliyo wadahadal lala yeesho dowladda federaalk ee soomaaliya iyo waddamada deriska ah waxaana suurtagala in arrintan loo wajaho bay tiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku salaysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni waxaa kaloo aan fursad u helnay bay tiri intii aan muqdisho joognay inaan wadahadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax kabeddelka dastuurka la yeelanno si kale gooni gooni ah madaxweynaha soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale molifi oo ka hadlaysay arrinta la xiriirta ictiraafka somalilan oo qayb ka ah heshiiska is-afgarad ee ethoobiya iyo somalilan ee xiisadan keenay ayaa tiri The issue of Somaliland's status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arrinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland. Xoogagga shisheeye boos uguma bannaana, gobolkana ma xamili karo colaad kale. michael hamer oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee arrimaha geeska africa ayaa sheegay in maraykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda ethoobiya
dowladda ethoobiya waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wadahadal waxaa kale oo madaxda ethoobiya aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bani'aadamnimo ee gobolka amxaarada iyo oromada ee ethoobiya waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah islamarkaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya haddaba maxay yihiin danaha maraykanka uu ka leeyahay soomaaliya su-aasha iyo kuwo kale ayaan waxaan weydiiyey axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga waa mahadsan tahay runtii maraykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino maraykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyeed oo ma qarsoona uu ka leeyahay geeska africa runtii geeska africana waxaan la soconnaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka ammaanka oo ay kamid yihiin joogitaanka kooxaha xagjiriinta ee al-shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay burcadbadeeda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto xaduuduhu ha noqoto maraykanku marka wuxuu doonaya inuu ka hortago khatarahaas oo dhan si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada sidaa la socoto argagixisada labada kun iyo kowdii wixii ka dambeeyey eleven september maraykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaalo badan oo ku bixiya la dagaalanka kooxaha ideologista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen waxayna kula dagaalameen afghanistan waxay kula dagaalameen ciraaq waxay kula dagaalameen west africa soomaaliya ayaa ka mid ah marka waxaa moodaa hadda afghanistan in ay taalibaan la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii alqaacid argaxiso laga saaray ciraaq in looga soo adkaadaa moodaa hadda meelaha marka ay dhibaatada ku hayaan waa meeshan yeman iyo iyo soomaaliya marka marka la fiiriyo al-shabaabka soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama yeman ha noqoto ama west africa ha noqoto ama kenya ha noqotee dhammaan saldhigga ugu weyn marka maraykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa in uu nimanka al-shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara degenaanshaha gobolka ha noqoto danaha maraykanka ha noqoto dowladnimada ha noqoto marka dimuqraadiyadda oo badanaa maraykanka uu dhaqaalo badan ku bixiyana ay ay ay ay al-shabaab dhibaato ku yihiin marka focuskiisa koowaad dhanka ammaanka waa inuu aysan al-shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin soomaaliya ama horn of africa inaysan hoy u noqon sidaas daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteenoo hadda marka la fiiriyo soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso soomaaliya oo hadeertaan aada moodo taliskii sirdoonkaa yimid africom taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa marka danaha maraykanku wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka al-shabaab iyo kobcinta iyo la shaqaynta hay-adaha amnaanka si aan maadaama africa haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada atmis ee toddobiyo toban sano hadda dowladnimada soomaaliya waardiye ka ahaayna ay december baxayaan in aysan waxay isku dayayaan maraykanku inuu dowladda soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan boosiishanadii iyo xarumihii amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya ay ka kiciyaan al-shabaab in dib loo haysto oo guulahaas lasii hantaysa al-shabaab aysan la wareegin taasoo dhanka ammaanka aad waxaad mooddaa inay focuska ku saarayaan maraykanku axmed arrinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan gaar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabulmandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay soomaaliya ku taallo ayaa sabab u ah in maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo soomaaliya wuxuu danaynayaa oo mar kasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista ilaalinta marinka maraakiibta caalamiga iyo ka hortagga wax kasta oo caqalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah intaa waxaa dheer gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed iyadoo maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saamaynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid aad marka soomaaliya waxay ku taallaa markaan fiirino anigu mar kasta waxaan fiirinaynaa soomaaliya halkay uga taallaa badda marka soomaaliya waxay ku taallaa oy maraykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xidhaha africa ee bariga dhexe iyo hindiya oo in ka badan siddeetan shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yidhaah marinkan la yidhaah babel mandab ee kaabiga ku haya soomaaliya sidaas daraaddeed maraykanku waxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas ha noqoto ama albaabka africa ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda rushia iyo china iyo ay cilaaqaad la samaystaan marka meeshaas wuxuu doonayaa mar kastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo waa gartay gobolka geeska africa markaad fiiriso oo soomaaliyana ay qayb ka tahay maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay maraykanka gobolkan sidaa la soconna maraykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaarah ayuu u arkaa gobolka gaar ahaan soomaaliya wuxuu u arkaa runtii waddan cargon ah dimuquraadi ah yacni higsanaya dimuquraadiyad saaxiibna la ah maraykanka marka marka guud ahaan dalalka dhan ee africa maraykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad xasilooni siyaasadii midkas mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka marka isagu maraykanku ayagoo gaaraya danaha maraykanka ayagoo gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba wadamadan yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu holmarinayo maamul wanaagga dimuquraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee gobolka iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada maraykanku wuxuu hiigsadaa marka in uu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula challenge karay kara gobolka ama ha noqoto jinaha ama rushiya ha noqoto oo runtii gaar ahaan soomaaliya toddobaatameyadii oo kaleeta ay uga guuleysteen inay ku dhacaan marka mar kastaba soomaaliya oo ah dhextaalka bariga dhexe iyo africa wuxuu isku dayayaa in uu saaxiibtinimadooda ilaaliyo dowladnimadooda la shaqeeyo xiriirkooda ilaaliyo taasna marka waxay keenaysaa maraykanku inuu ka rumeeyo hiigsigiisa inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha dawliga ah ee aan saaxiibka la ahayn iyo si lamidaba kooxaha aan dawliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo fakriga ka jira gobolka iyo inay ka faa'iidaystaan ama ha noqoto burcadbadeeda ama ha noqoto argagixisada ama ha noqoto kooxo kale oo nationalism iska soo kici kara dhibaatana u keeni kara labada danaha ee horn of africa iyo midda maraykankaba marka taasuna waxay la jaan qaadaysaa runtii siyaasadda guud ee maraykanka ee ah ilaalinta ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka marka maraykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka ayuu leeyahay yurub uu leeyahay saaxiib africa uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaa kabacdina waxaa moodaa in uu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga waraysto inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara now sida china iyo russia iyo iran oo togtog leh laakiin adduunyada kale waxaa moodaa in uu yahay wadanka wax laga weydiiyo marka waxaan isleenahay muhiim gaara ayay u tahay horn of africa iyo jiritaankeeda iyo saaxiibtinimadeeda iyo kawarqabkeedu maraykanka dan weyna ugu jirta diblomaasiyiinta maraykanka ee socdaalka ku mariyay afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyaasha in xukuumadda washington ay ka go'an tahay inay dhidibada u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen afrika iyo maraykanka qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka biden ee afrika uu ku soo aadayo iyadoo shiinaha iyo ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda afrika intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalada maraykanka ee nabadaynta geeska afrika barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly dot com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo